فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaan araxiim salaamun calaykum kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada qodobada caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh oo dareemay inuu mucaarad xooggan kusoo wajahan yahay oo xalay baarlamaanka u sheegay inuu wax waaweyn soo wado kadib kulan casho ah oo uu isugu yeeray xildhibaano badan dalabka uu dhex dhigay xildhibaanada iyo danta uu ka leeyahay ayaana caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa alkataa'ib oo baahisay qaybta koowaad muuqaal lagu soo bandhigayo qaabkii uu u dhacay weerarkii dhabagalka ahaa ee lagu laayay ciidamada dowladda federaalka kaasoo dhowaan ka dhacay deegaanka geerile ee duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud warbixin muuqaalka alkataa'ib ka hadlaysa ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa munaasabad lagu dhisayo golaha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada hoose oo ka dhacday degmada jamaame mas-uuliyiin abwaano iyo waxgarad kelimaadkii ay ka jeediyeen munaasabadaas ayaan caawa dhuwaxa idinkugu haynaa odayaasha deegaan ay duqayn ka geysteen diyaaradaha shisheeye oo dowladda federaalka ku eedeeya mas-uul inay ka tahay duqayntaas shir ay ku yeesheen magaalada muqdisho islamarkaana uga hadleen tacadiga deegaankooda iyo dadkooda loo geystay ayaan caawa idinkugu haynaa barnaamijka waxaa sidoo kale caawa dhuwaxa ku maqli doontaan warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaaga dhegaystayaal caawa taariikhda hijiriyada waxa ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha afaraad sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa soddonka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii caalamka qodobada barnaamijka ayaana xiigi doona insha allah waxaa inoo soo jeedinaya warkii caalamka wariyaheen cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi madaxweynaha dowladda federaalka ayaa wuxuu ka dhowaajiyey sida uu uga walaacsanayay in dowladdiisa uga kala tagtagsan tahay isagoona soo muujiyey culisyada siyaasadeed ee ka haysa dhinacyada kala duwan mar uu la hadlayey xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayuuna sheegay inay muddo kororsi u sameeyeen dowladdiisa si uu u xaliyay khilaafaadka siyaasadeed ee kala dhexeeya qaar ka mid ah maamul goboleedyada waxa uu marka hore walaac xooggan ka muujiyey dagaalka dabadheeraaday ee uu ku cilaamiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo carabka ku dhuftay in dagaaladuu ku qaaday wilaayaadka islaamiga ay ku baabeen askar aad u fara badan oo milatarigiisa ka mid ah sidoo kale wuxuu sheegay in dowladdiisa ay soo wajahday dhaqaal xumo aad u daran xasuuqyo kala duwan ayay ciidamadii yuhuudda ka geysteen deegaano ka tirsan marinka khaza deegaanka beytilaahi ee waqooyiga marinka khaza gaar ahaan suuq ku yaala deegaankan ayay ciidamada saynad yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oy u adeegsadeen diyaaradahooda dagaalka waxaana duqeyntani ku shahiideen ka badan toban ruux oo shacab rayd ah halkay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in ciidamada gumaystaha yuhuudda ee saacadii lasoo dhaafay dileen wax ka badan soddon iyo shan ruux oo shacab rayd ah shan iyo labaatan ka mida dadkaasi waxay ku shahiideen waqooyiga marinka khaza wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza ayaa waxay saacadii lasoo dhaafay shaacisay xasuuqyo aad u daran oo ay geysteen ciidamada gumaystaha yuhuudda waxayna wasaaraddu sheegtay in ciidamada raxanka daran ee yuhuudda ay hal maalin gudaheeda ku kaceen wax ka badan shan xasuuq oo aad u daran kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan boqol iyo laba ruux halkii ay dhaawaci kala duwan soo gaadheen tira ka badan laba boqol siddeetan toddoba ruux oo kale ciidamada gumaystaha yahuudda ayaa naxsuuqa ugu badan ka geystay deegaanada dhaca waqooyiga marinka khaza oo ay ka mid yihiin jabaaliya iyo beytlaahiya robab waaweyn ayaa ka da'ay waddanka sbain wararkaynaga soo gaaraya waddanka sbain ayaa ku waramaya in saacadii lasoo dhaafay waddankaasi ka da'ay robab mahiigaan ah kuwaasoo geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo burbur hantideed iskugu jira iyadoona gobolka valensiya ee dhacabariga waddankaasi uu ka da'ay robabka ugu badan waxaana dadadka ka dhashay robabkaasi ay sababeen dhimasho aad u tiro badan iyo burbur goryo aad u fara badan mas-uuliyiin ka tirsan waddankaas ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in robabkan ay ku dhinteen dad gaarayo konton iyo kow ruux oo muwaadiniin ah waxayna mas-uuliyiintani ka dhawaajiyeen robabkan ay wateen dabeel aad u xoogan midaasna ay sababteen waxyeelada ugu badan ee gaaray dadka ku dhaqan bariga iyo koonfurta waddankaasi kooxaha ka shaqeeya gargaarka deg deg ee gobolka valensiya ee dhacabariga waddanka sbain ayaa waxay xaqiijiyeen khasaaraha ugu badan ee gaaray dadka shacabka ah iyo in weli dad aad u fara badan lagu laayahay dadadka waxaan la rumaysanayay inay biyuhu la tageen isku socodka qaar ka mid ah degmooyinka iyo xaafadaha gobolkaas ayaana waxaa xiray biyaha roobka waddooyinka tareennada ee gobolka ayaa iyaguna go'an ciidamada gumaystaha yahuudda ayaa sheegay in bishan aynu ku jirno oo keliya ciidamadooda laga dilay wax ka badan siddeetan dagaalyaan oo iskugu jira askar iyo saraakiil warbaahinta ku hadasha afka maamulka yahuudda ayaa baayisay war ka soo baxay taliska militariga ee saynada yahuudda waxayna yahuuddu qirteen bishan aynu ku jirno oo keliya laga dilay wax ka badan siddeetan askari kuwaasoo iskugu jira saraakiil iyo askar caadi ah askarta halaagsanta ayaana waxaa ka mid ah lixdan iyo afar askari oo ka kala tirsan militariga iyo booliiska yahuudda taliska militariga ee gumaystaha yahuudda ayaana ka shanqariyey in tirada ugu badan ee askartani lagu dilay dagaalada ka holcaya koonfurta lubnaan halkaasoo ciidamadooda iyo kuwa urarka shiicada ee xisbullah ay ku wada dagaalamayaan marinka goodoonsan ee khaza ayuuna sheegay in iyadana lagu dilay tiro aad u badan oo militarigooda ka mid ah idaacadda ku hadasha afka ciidamada yahuudda ayaana waxay sheegtay in wax ka badan soddon iyo saddex dagaalyaano iskugu jira saraakiil iyo askar ciidamadooda looga dilay dagaalada ka soconaya koonfurta lubnaan halka sagaal iyo tobankan lagu dilay marinka khaza inta kale waxaa lagu dilay weeraro ka dhacay gudaha dhulka falastiin arrintaasoo ay ku tilmaameen gumaystaha yahuudda in bishan ay tahay balaag oktoobar dowladda yukrein ayaa wajahaysa ciidamo yari iyadoo laga cabsi qabo in arrintaasi ay saameyn ku yeelato dagaalka ay kula jirto dhigeeda ruushka iyadoo dagaalada u dhexeeya dowladaha yukrein iyo ruushka uu galay marxalad cusub ayaa waxay warar ku soo baxaya sheegayaan in xukuumadda kiyef ay haatan wajahayso ciidamo yari aad u daran wargeyska wall street journal ayaana wuxuu qoray xogo la xidhiidha arrimaha sheegaya in dowladda yukrein ay wajahaysa ciidamo yari waxaana uu xusay wargeyska in ciidamadii hore ay noqdeen kuwa lagu dila dagaalka kuwa xanuuna dhanka dhimirka oo ku yimid daraaddeed isku dilay iyo kuwa ka cararay fagaaraha dagaalka waxayna haatan ku qasban tahay dowladda yukrein inay qorto ciidamo hor leh waxa uuna tilmaamay wargeyska in haatan ay doonayso xukuumadda kiyef inay askarayso bulshada yukreiniyiinta guud ahaan dadka reer yukrein ayaana arrintaas si adag uga soo horjeestay maadaamaay gobjog u ahaayeen wixii ku dhacay ciidamadii hore dowladda yukrein ayaana waxay ka cabsi qabtaa inuu dhaco kacdoon bulsho ku qotomo arrimaha askaraynta dowladda jarmalka ayaa u yeeratay safiirkeedii u fadhiyay dalka iiraan khilaaf soo kala dhexgalay labada dal awgeed khilaaf aad u xoogan ayaa wuxuu soo kala dhexgalay dowladaha jarmalka iyo iiraan iyadoo uu khilaafkani salka ku haya siday warar ku sheegayaan dilay iiraan ku fulisay nin haysta dhalasho laba geesooda kaasoo hore loogu soo eedeeyey dembi la xidhiidha inuu weerar ka geystay dalka iiraan afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee jarmalka ayaana maantu arbacaa sheegay in xukun dillah lagu fuliyey muwaadin jarmal ah oo asalaan ka soo jeeday iiraan arrintaas ayaana dowladda jarmalka sheegtay inuu jarayo xidhiidhka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal dowladda jarmalka ayaana waxay u yeedhatay safiirkeeda u fadhiya dalka iiraan waxaa kale u yeedhatay siihayaha howlaha iiraan ee baarliin iyadoona midani ku muujinayso siday kaga soo horjeeda dilka ay xukuumadda teheraan u geysatay jamsheed afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee jarmalka ayaana sheegay in safiirka jarmalka uu seega ka soo dhoofay dalka iiraan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee jarmalka ayaana waxay sheegtay in arrintan ay ku kacday dowladda iiraan ay ka dhalan karto cawaaqib xumo ay la kulantay iiraan wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag warbaahinta halka taayib al ikhbaariya ayaa waxa ay baahisay qaybta koowaad muuqaal lagu soo bandhigayo qaabkii uu u dhacay weerarkii dhabagalka ahaa ee lagu laayay ciidamada dowladda federaalka kaasoo ka dhacay deegaanka geerile ee duleedka degmada ceeldheer warbixin ku saabsan muuqaalka waxaa inoo soo jeedinayaa wariyaheena maxamed cali aadan
waa qaybta koowaad muuqaallo uu kanaalka wararka ee alkataa'ib ku soo bandhigayo weeraro kamayn ah oo ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud muuqaalkan oo la daawan karo qadar saddex daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ah ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weerar kamiin ah oo askar ka tirsan dowladda federaalka lagula beegsaday deegaanka geeridle oo dhaca duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud qaybaha hore waxaa lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo weerarka dhabagalka ah la beegsanaya askarta dowladda federaalka waxaana muddo ay rasaastu socotay kadib ciidamada dowladda federaalka ay ku firxanayaan dhulka howdka ah intaasi kadib ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mid mid u tooganaya askartii ku firxatay dhulka howdka ah waxaana kaamirada alkataa'ib ay soo bandhigaysaa askar madaxa laga tooganayo
يخيف الطواغيت إرهابهم ومن بطشهم ترجف الأنظمة نهارا يشنون غاراتهم ويغزون في الليلة المظلمة
suldaan daa'uud xasan aadam oo ah suldaanka beesha wacaysle oo dul taagan meydadka askarta dowladda federaalka ee lagu laayay weerarka kamiinka ah ayaa waxa uu diray fariintan الحمد لله ثم الحمد لله إلهي بي جبيي نمنك مرتدين تاها سو دولي ياشاها قرطرة كسو دولي ديغان كين كسو دولي وكوا هدا يالا مالهان يالا نمكان ديغان كي حوها ودحيا عسويني يو كوباباي يو الدر ودو ديغان كي غير للي يراهدو كوباباي نمكانو in badan baan u dignay oon u sheegnay oon dhahnay war niman yahow wuxuu ahaa gardarrada aad haysaan iyo dulmiga aad wadiin iyo shareeca dumiska aad wadiin iyo dad nabadood ku soo duushayin ka joojiya maantay xaqiiqadii yay haayaan dadka kale waxaan leenahay dadkaanu oo soomaalid waa wiilal soomaaliyeede oy dadkan ka soo tageen hadda kuwaanu way tageen laakiin kuwa dambe waxaan leenahay niman yahow ka reeba qaybaha dambe ee muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa hubkii iyo saanadii militari ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo furteen weerarka ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud kaasoo lagu dilay soddon iyo lix askari oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo soddon iyo kow ka mida meydadkooda looga cararay goobta dagaalka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag xilli maalintii shalay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho ay isugu yimaadeen xildhibaano mas-uuliyiin hore iyo madaxweynayaal ka tirsanaa dowladda federaalka kaasi oo mucaarad adag loogu muujinayo madaxweynaha dowladda federaalka hadda xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu xasan gurguurta qaatay inuu arrinkaasi adag uga hortago xasan sheekh ayaa xalay kulan lagu sheegay mid laaluush bixin ah wuxuu la yeeshay toddobaatameeye xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka kulanka oo ka dhacay villa hargeysa ee xayndaabka madaxtooyada ayaa wuxuu xasan sheekh kusoo bandhigay damciisa ku saabsan muddo kororsiga khudbad uu ka jeediyey kulanka cashada ayuu xasan gurgurta wuxuu ku qiray in dowladiisu wajahayso caqabado buuro ah oo ay ku jiraan dagaalada uu kula jiro ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dhaqaale xumo sidoo kale wuxuu sheegay inay jiraan khilaafaad siyaasadeed oo saameyn xun reebay xasan gurguurta ayaa xildhibaanada wuxuu sheegay in wax waaweyn uu u soo wado dhowaana kulankan ka weyn uu la yeelan doono xildhibaanada wuxuuna hadalkiisa u muuqday mid uu ugu muujinayay xildhibaanada inay dhankiisa noqdaan laaluush badanna uu bixin doono ila walaajyo ayaa sheegaya in xildhibaanadii uu madaxweyne uu xalay la kulmay la siiyey lacago boqolaal kun oo dollar ah waxaana la filayaa in dhowaan ay u meelmariyaan muddo kororsigiisa waa kan gurguurta oo u sheegaya xildhibaanada inuu wax waaweyn u soo wado war qalbigeenna aan samayno cunfiga iyo colaadda qalbigeenna aan ka saarno aan isku qanacno aan is-aqbalno aan isqaadanno waxaa la yidhi ama ama afeef horo lahaw ama adkaysi damba lahaw afeefa uga yaabaan berri waa idinka maqanayo wafdi a idiin joogaa la yidhi oo weyn oo macnalaho ood soo dhaweynaysaan oo baarlamaanka idinku imaadan berri dambaan laag berri damba jimca miya maya khamiista hadday tahay xataa adiga khamiista special special meeting waa la ii samaynaya aniga codsigaan la imaanaa go-aanka adinka iskale warqadayda waa soo qoranaa oo dastuuriga aheeday waa guddoonkana waa soo gaarsiina haddii allayidha waxaan rabaa marka maalintaasaan sii afeefana wax waaweyn waaweyn waaweyn oo maxaanku raha oo ayaan soo yaan soo wadaa haddii allayidha in la in la iga aqbali doonan waa rajaynaa la-anna weligayba muxuu ahay baarlamaanka inta dhex istaago kuma soo hugoobin cod iyo doorasho idinka rabayna idinkumaana soo hugoobin intii kaloo ajandayaashii dowladnimada aan idinla imaanayn idinkuma hongoobin kanna waa midka ugu muhiimsanaaya ilaahay idankiis baarlamaanka ku hongoobi maayo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم dhegaystayaal marka waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka caawa waa xalqada toddobaatan iyo shanaad waxaa xubintan caafimaadka habeen walba barnaamijka dhuuxa wareysiyada aynu su-aal muhiim oo caafimaadka la xiriira ku weydiinaa doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor waxaad nooga warantaa cudurka loo yaqaano ambilokolhaniya oo ay soomaalidu u yaqaanaan buufka ama xudunta oo soo baxda ama waxay dadka qaarna u yaqaanaan ukur maxaa keena inay soo baxdo bismillahi raxmaan raxiim waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah horta haaniya markii la dhaho waa xibin kasta oo muruqa kasoo dusta waaye soona gasho maqaarka loo yaqaana haniya midaan caawa ka hadlayno ambilicol haniya ambilicol waxaa la dhahaa waa xudunta oo wixii gudaha waxa ka dambeeya ayada ay soo galaan sida mindhicirada ama greta ama lesa oo maanta waxay noqotaba oo meesha soo galaan was a condition when an abdominal wall behind the navel is damaged macnaheedu waxa waaye waa xuubka ka dambeeya derbiyada ka dambeeya xudunta markay dhaawac gaaraan kadibna ay soo galaan xibnihii meeshaas ku jira sida mindhicirkii oo kaleeto haddii si kale loo jilciyo soomaalida waxay u taqaanaa yacni cunug waxay leedahay ukur bay dhahaan ama wax soo baxsan ama dadan qaar buufay u yaqaanaan wax soo baxayo oo ilmaha yarkaa badanaa ku arkaan dadka weyna way leeyihiin cudurkaas laba u kala qaybsamaa marna waa congenital marna waa acquired congenital waxa laga wada waa lagu dhashaa marna waa acquired dibadda adoo jooga waa arrin xaadis oo dib ka dhimaada waay acquired kaleeto waxaa keeno interabdominal pressure haddii cadaadiska caloosha ah uu aad iyo aad u xoog bato sida qofka obesity noqda cayilo heavy lifting waxyaalo culus qofka hadduu qaado long history of covin haddii qofka uu muddo qufacayo multiple pregnancies haddii hooyada ilmo badan wado xuduntas ayada ah meesha ayada maqaar xuub yar ah ku xiran marka inay soo baxaan waa suurtagal ilmahana waxaa ku sababa ilmaha way ku dhashaan sida badan ilmaha way ku dhashaan marka cudurkan asaga ah waxaa go-aan looga gaaraa waa by physical examination waa inaad aragtid ama altrason la saaro labada waa lagu gartaa sida caadiga qofka waxaa la arkaa mar alle markuu qufaco way soo gelayaan markuu qufaco joojiyana way laabanayaan waa la arkaa haddii lasii fiirsho xudunta saas farta loo saarana waa la dareemaya godka marka hadba godka intuu ku xiran yahay ku xiran tahay xibnaha meesha soo gelaya marka epidemiology ahaan ama yuu ku badan yahan dadka afrikaanka ku badan yahay marka loo fiirsho dadka carabta iyo yurubiyaanka marka loo fiirsho dadka eeshiyaanka ah yacni wuu ku yaryahay badanaa afrika ku badan yahay dumarka raggana dumarka ku badan yahay marka cudurka asagaa marka maamulidiisa hadduu ilmo yar yahay shan sano haddii la gaaro insha allahu tacala iyada isxirayso wax walaaca ma jiraan hooyo badan waxaan arkay aad u walaacsan oo la walaacsan oo dhahaya maxaa la samaynayaa ilmaha sida ugu badan ilaa shan sano way isxirtaa muruqaas isaga ah marka dad waxaan arkaya macnaha xooga aad ula walaacsan dhibaato badan ma laha haddii qofku marka shan sano kadib uu xirmi waayo waxaa dadka loogu xiraa surgery for cosmetics xanuun hadduusan imaanin macnaha qurux ahaan waa loo xiraa dadka dhibaatooyinka marka badanaa keensada in markiiba qofka laga xiro ama meeshaas la talo waxaa kamid ama dib loo dayactiro waxaa kamid ah incarcination day dhacdo kaleeto oo meesha qofka uu ka shaqaysan waayo strangulation oo kaleeto haddii qofka iyo ceejin imaanayso ama dhicirka gudaha soo gala uu laaban waayo oo mirjisamo ama dhiigga ku xirmo ayadana qaritaanay keensataa waxyaalahan la qali karin waxaa kamid ah qof asitis qaba iyo qof habititis qaba xooga waa laga fiirsha dadka noocaas lama qalo cudurkan marka waa cudur noocaasa waa calaamad dadka ay ku badan tahay qaarkood iluu ilmaha afrikaanka ah marka ilmaha yararkaana iskood ilaa shan sano u buuxsantaa hadday daraftana dadka kaleeto haday dhib ku haynana waxaa jira dad ay dhib ku haysana way jiraan sida hadda aan sheegay oo kaleeto casination strangulation hadday ku hayso haddaysan ku hayna dadka qaar weydiistaan marka waa cudur noocaasa su-aasha ay weydiisay waa mahadsantaha وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal isla maraynaa markaaneh aynu aadno dhanka iyo magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose munaasabad lagu dhiseeyey golaha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa waxa ay dhowaan ka dhacday magaalada jamaame kadib kulan dowro ay dhinac socotay oo muddo todoba maalimood ah u socotay salaadiinta wilaayada jubbada hoose ayaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey isla magaalada jamaame xaflad heerkeedu sareysay ayaa waxaa loo qabtay dhismaha hogaanka golaha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada hoose taas oo ka dhacday howl si aad ah loo qurxiyey oo ay wilaayadu u dhistay odayaasha dhaqanka ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh cabdulwaaxid isxaaq muuday oo ka mid ah culimmadii wax ka bixinaysay dowradii loo qabtay salaadiinta jubbada hoose waxaa madasha laga aqriyey bayaankii ay soo saareen golaha dhaqanka jubbada hoose kaasi oo lagu shaaciyey hogaanka salaadiinta gobolka
bismi illaahi araxmaan iraxiim ujeedo bayaan salaadiinta walaayada jubbada hoose alxamdu lilaahi alkafuur alwaduud wasalaatu wasalaamu calaa saaxibi almaqaami almaxmuud wacalaa aalihi wasaxbihi wakullu man tamasaka bixabli lmamduud maanta oo ay taariikhdu tahay kow iyo labaatanka rabiicu taani kun afar boqol afartan iyo lix xijriga kuna beegan afar iyo labaatan bisha tobnaad laba kun labaatan iyo afar miilaadi waxay golaha dhaqanka wilaayada islaamiga jubbada hoose halkan ka dirayaan baaqan soo socda kadib kulan ay barbar socotay dowlad sharci ah oo qaadatay muddo toddoba maalin ah ayaa ugu dambeyn lagu soo saaray bayaanka soo socda kow waxay golaha odayaasha dhaqanka islaamiga ee jubbada hoose si diiran usoo dhoweynayaan dowladda toddobada maalin socotay si wanaagsanna ugu faa'iidaysteen labo salaadiinta gobolka waxay mar kale ku celinayaan inay u istaagayaan hirgelinta shareecada islaamka iyo adkeynta ballamadii ay horey ula galeen mujaahidiinta oo ahaa inay dhankooda looga imaan doonin islaamka saddex goluhu wuxuu kulan ku doortay hoggaan guud oo loo doortay suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed guddoomiye xoghayn oo loo doortay cabdifataax xasan qalinleh iyo afhayeen oo loo daartay suldaan macalin maxamed cabdi duuba afar odayaashu waxay isku raaceen in naf iyo maal ku bixiyaan jihaadka ka socda bariga afrika si gaar ahna ka hortaga ka hortagga gulufka murtade axmed madoobe oo ku soo qaaday gobolka jubbada hoose shan goluhu waxay isku raaceen in muhiimad gaar ah siiyaan waxbarashada dacwada iyadoo la isku afgartay in suldaan kasta uu hormuud u noqdo sidii uu dadkiisa ugala dagaalami lahaa jahliga si loo helo ummad ahlu tawxiid ah oo aan marti ka ahayn diintooda islaamka ah goluhu wuxuu ayiidayaa xamalaadka dacwiga ee ka socda gobolka si gaar ah midii ugu dambeysay ee ka dhacday magaalooyinka afmadow xagar dhoobley iyo badhaadhe toddobo odayaashu waxay isku raaceen garab istaagga wejiga labaad ee tanfiidka xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo weli si dardar leh uga socoto degmooyinka iyo deegaanka wilaayada jubbada hoose sideed hogaanka beelaha jubbada hoose waxay ku ballameen bixinta infaaqa wadada alle oo ay ku garab istaagayaan jihaadka ka socda bariga afrika sagaal goluhu waxay mar kale caddaynayaan mowqifkooda ka dhanka ah maamul goboleedka jubbaland ee gaaladu ka dhiseen kismaayo iyo inay beri ka yihiin qabashada waxay ugu yeereen doorasho gaaleedka toban gooluhu wuxuu baaq toobadkeena u dirayaa cid kasta oo uu duufsaday cadowga kana ridoobay diinta islaamka inuu allah u toobadkeeno kow iyo toban waxa uu goluhu ballan qaadayaa ka hortagga daroogada fisqiga cayaaraha anshaxa dhaawacaya iyo dhammaan fasaadka noocyadiisa kala duwan labaiyo toban goluhu wuxuu ugu baaqayaa dadka muslimiinta ah ee gobolka ku dhaqan inay xoogga saaraan tacabka beeraha iyo wax soo saarka dalaga dalkeena saddex iyo toban goluhu wuxuu si cad u sheegayaa inuu la murugeysan yahay dhibaatada iyo xasuuqa lagu hayo walaalahayn reer falastiin wuxuuna caddaynayaa inuu garab iyo gaashaan u yahay iyo ducaba lagarab la garab taagan yahay afar iyo toban waxaan ugu baaqaynaa bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan waxbarashada unesco iyo wixii la halmaalaa taasi beddelkeedana ay ku dadaalaan waxbarashada sharciga ah shan iyo toban waxaan ku boorinaynaa ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah inay cunaan raashinka dalka ka soo go-a kana digtoonaadaan cuntooyinka dibadda laga keenay golaha odayaasha dhaqanka islaamiga waxay ku adkaynayaan bulshada muslimka ah in ay ku dadaalaan darisinimo wanaagga isxaqdhowrka iyo ka fogaanshaha qabaaliyadda iyo qoqobka toddoba iyo toban ummadda soomaaliyeed waxaan uga digaynaa ka qayb qaadashada xaalufinta dhirta iyo ugaarta siddeed iyo toban ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta inay u kala harin halganka dalka loogu difaacayo ee loogu hortegayo kufriga iyo kuwa dabadhelifka u ah ee murtadiinta ah wallahu waliyu towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah
ugu dambeyn waxaa xafladda ka hadlay sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى أيا مهد إسكله نوكل ميي مكان كان أو خير كبدن أنت أسكد ولا ليال waxaan u mahadcelinaynaa dhaqanka halkaan fadhiyaan oo walaayadii jubbada hoose ayagana waxaan leenahay jasaakum allahu khayran maadaama maalmahan halkaan ugu socotay dowro socotay todoba maalmood ay barbar socotay wadatashe looga tashanaayo shareecada rahmaanka ayagana waxaan leenahay jasaakum allahu khayran intaas kadib walaalayaal wixii lagu ballamay ama la sheegay waxay ku cad yihiin bayaanka waxaan u malaynayaa toban iyo siddeed qodob baa halkaan laga soo saaray oo lagu ballamay waxaa markan loo baahan yahay inaan bayaankii aan soo saarnay aan ka dhabayno oo aan fulino saaad dareemaysaan ama bayaanka ku caddaa waxaa ka mid ahaa doorasho gaaleedka da soo socoto qoladan lagu magacaabo jubbaland in aan baraa'ana ka qaadanno ummadda oo ku qaldan barnaamijkaasna aan ugu digno saas oo maahayn in markan barnaamijkaas aan wacyigelin aan ka samayno aan ka hor tagno waxaa kale bayaanka ku jiray dee ilaahi subxaanahu wa tacaala aayaddiisa aad dareemaysaan infiruu khifaafan wa hiqaala wajaahiduu fii sabiili illaahi biamwaalikum wa anfusikum soo ilaa aayaddiis sooma hayn aayaddaas maxaa tilmaamaysaa dadka waayeelada ah dadka dhallinyarada ah kulligooda waa u siman tahay sooma oo jihaadka haddee waxaa loo baahan yahay waa soo saarnay dhaqanka waxaa looga baahan yahay in suquurtii ay tagaan in faqriga aan buuxino oo ribaadkii aan galno oo maogtahay mujaahidiinta oo maalmaha aan faqriga ku jireen oo muddadan meesha ay joogaan inaan ka bedelno faqriga buuxino soo diyaar mana barnaamijkaas sidoo kale walaalayaal dhaqanka waxaa maalmahan ay samaynaya kamid ahaa in ay samaystaan guddoomiye uu ku hogaaminayo ku dhaqanka shariicada islaamka sidoo kale waxay doorteen afhayeen oo u hadlaayo in kitaabka allah subxaana wa tacaala kor loo qaado ku hadlaayana way doorteen waxay kala samaysteen xoghayn ama sekreteer bay samayseen doorteen fa jazaakum allahu khayran annagana kan walaay ahaan waxaan leenahay waa idinla dooranay barnaamijkaas sidoo kale walaalayaal dee waad dareemaysaan halka aan joogno dee mogtahay dhaqanka maxaa loogu talagalay in ay samaystaan meel ku dhaqanka shareecada islaamka mogtahay ugu tashtaan eena shareecada ay ku kor yeelaan in xafiis samaystaan in meel ay leeyihiin sooma xafiiska ay ku tashan lahaydeen waa kan xafiiskan halkaan ku yaalo ad ujeedaan hoolkan ad ujeedaan halkaan ku yaalo waxaa loo dhisay nuqabada walaayada jubbada hoose waxaa loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan idinkana waa idinka doonaynaa maadaama xafiiska meesha ku yaallo in habeen iyo maalin aad u soo jeedaan sidii kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala aan kor ugu qaada lahayn wa akhiiran warkay waxaan kusoo gabagabayn walaalayaal maadaama dowladeen iyo hadafkeen iyo tashigeen uu ku wareeganayay kitaabka allah subxaana wa tacaala inaan baranno kuna dhaqanno soo mahayn haddee kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala barashadiisa iyo ku dhaqankiisa ku camalfalkiisa maxaa u baahan yahay qofka marka hore inay diinta shariicada islaamka barto waad dareemaysaan dee mogtahay waa is ognahay sooma waa iska warqabnaa nuqabada markan waxaa walaayada u samaysay muqarar oo soconaayo muddo lix bilood ah oo ku kooban laba mustaawo ah waxaa markan laga rabaa muqararkaas oo loo diyaariyey in ayaga isku dabaqaan naftooda ay ka bilaabaan dadkii ka dambeeyey oo mas-uuliyiintu ay u ahaayeenna ay ku dabaqaan ay gaarsiiyaan cilmiga cilmiga mogtay haddii la bixiyo waa sii ziyaadayaa haddii aad haystana waa sii nuqusaamayaa waxaa markan loo bahan ya cilmiga aan sii bixino sidoo kale walaalayaal dadka aan mas-uulkaan u nahay markii aad fiirisaan waxaa baabi'iyey jahli baa baabi'iyey soomo dadkaas waxaa laga rabaa laga doonaya walaalayaal in aan sii jahliga aan ugu kor qaadan lahayn aan ku dadaalno in aan u furno madaaris sharci aan u furno in aan u furno dugsi quraan aan u furno in aan baadiyada iyo meel kasta qof kasta oo mas-uul ah oo ku xisaabtamo dadkii siga mas-uulka u ahaaye ahwaashooda si u yaallaan iqaabkii u sugan yihiin maalinta berrina qof kasta la weydii doono mas-uuliyaddaas in markan qof kasta ku dadaalo fa jazaakum allahu khayran wa akhiiran waxaan warkay ku soo koobayaa ilaahi subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa in ilaahay madhar barakago ilaahay na siiyo ilaahay subxaana wa tacaala roob oo caafimaad leh oo aan ku doogsano ilaahay na siiyo ilaahay subxana waxaan weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa madhar suqya rahma laa suqya cadaab ilaahay subxaana na siiyo madhar oo raxmo ilaahay subxaana wa tacaala ee nagu siiyo ilaahay na siiyo ba ilaah weydiisanaynaa waxaad dareemaysaan roobka yaa bixi yaa roobka keena allah ba keena soomo annagana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadiis iyo barwaagadiis iyo kama quursanayne ilaahay baa weydiisanayna subxana wa taala roobna siiyo fa jazaakum allahu khayran wa sala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbi wasalam
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhow xawareysiyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay odayaal deegaan ay duqeyn ka geysteen diyaaradaha shisheeye ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay mas-uul ka tahay duqeyntaas diyaaradaha shisheeye ayaa duqeymo waxa ay ka geysteen deegaanka cali heelle ee gobolka galgaduud waxayna ku dhaawaceen ugu yaraan saddex ruux oo rayid ah oo haweenay ay ku jirto halka ay ku burburiyeen masjid ku yilay deegaanka iyo ceelbiyood ay ka cabaan dadka iyo dunyada odayaasha kasoo jeeda deegaanka oo shir jaraaid ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxay si adag uga hadleen duqeyntaas iyagoona sheegay in lala beegsaday dad rayid ah mas-uuliyadeedana ay dusha uga tuureen dowladda federaalka oo had iyo jeerba ku faanta duqeymaha ay shisheeyuhu ku xasuuqaan dadka shacabka ah deegaankaas waxaa ka dhacday duqeyn ayaa ka dhacday aan mar ahayn oon laba ahayn oon saddex ahayn oo haddii la kulmiyo la soo koobo toban gaaraysa duqayntaas waxaa ku baaba-ay hanti iyo naf waxaa ugu muhiimsan oo ugu daran ceelkii ummaddu ay cabayso oo biyaha laga cabahaya ayaa la burburiyey masaajidkii ayaa la jajabshay deegaanka dadaa jooga shacaba maataa wax ay galabsadeen aysan jirin waxaa marka dowladdii ka rabnaa hantidi nafe hantidi baaba'day iyo nafti go'day iyo dhaawace inay kasoo jawaabto luga la gooyay ayaa ka mid ah dhibka hadda ugu dambeeyey oo dhacay eh, saddex qofood ayaa ku dhaawacantay gobol jajaban ayaa ku jira iyo gobol lugaha laga gooyey eh, gobol indhaha iyo wax kasoo gaareen ayaa ku jiro waa duqayn diyaaradeed duqaynna xaq u maleh xaq u maleh in la duqeeyo ee diyaarada lagu duqeeyo kal- kaldambeed jilaal ah ee ceelkii ay cabayeena haddana laga gooyo xaq u maleh deegaanka aan ka hadlayno u hadlayno waa cali heelle cali heelle dhibaataa ka dhacday dhowr maray ku soo noqnoqotay maray labay saddex ma ahan ceelkii biyaha la waxyeeleeyey masaajidaa la waxyeeleeyey ee, guryaa la waxyeeleeyey dad noolaa la waxyeeleeyey intaasoo dhibaataa oo marar kala duwanay nagu dhacday dad deegaanka oo masaakiina oo reer miyi ah ayaa degan oo bermageyda oo shacab ah damahaanu dad masaakiin ahaa joogo oo reer miyi ah waxaan rabnaa inaan sheegnana waxaa waaye muxuu ahaay annagoo deegaankaynu owya gobolka galguduud ee, degmada galcadeedna aan ka mid nahay beled la yidhaahdo muxuu ahaay cali heele dadku u yaqaano magaciisa guudna uu yahay tehle ayaan degannahay intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan guda galo cabasho dowladda aan ka cabahayno waxaan aniga dhibaata ku dhacday beledka aan degannahay dad dhaawacuhu waa jiryaa hanti oo qaramoo la burburiya waa jirtaa hati oo muxuu ahaay dhinac walba ahoo la- oo la haleeyana waa jirtaa dad dhaawacu wuxuu yaallaa beledka lugaha gobolaa laga gooyey gobolna gacanahayay ka jajabeen gobolna lugahay ka jabeenno intaasay iskugu jiraan dadka masaakiinahoo degan meesha magaceeda guud la yidhaahdo texle magaceeda kalena la yidhaahdo caliheelle dhibaatada lagu haayo oo cerka looga soo ridaayo hadda int dhowr kale ay dhacday hadday u kaadi diiday waa joogu weynay abaaraha haysa oo la hubaa biyo la-aan haddii loogu diray oo dhibasho loogu diray oo dhaawac loogu diray waa adkayso weynay cabashaan nahay waxaan cabasho ka nahay dhibaato ka dhacday deegaanka aliheelle oo duqayn ah dadkii shacabka iyo masaajiddii iyo ceelashii iyo duunyadii intaasaa duqayn ku socotaa waxaa duqaynaya dowladda soomaaliya waxaan ka cabahaynaa dadka mahaddegan waa shacab waxaan rabnaa in inti dhacda laga soo jawaabo inta dambena laga joojiyo dadka meeshaas jooga ah waa shacab waa shacab d- soomaaliyeed waa dad masaakiin ah waa dad xo- xoolo dhaqato ah ceelkii ceelka meesha ku yaalla cid u samaysay hay-addu hay-ad uma samayn ridoora iyo ratigoora ayay ku qoteen walaal ayaga mugaas la dhashay oo meel wal jira ah wadau jiray kaashadeen waxay ratigoori iyo ridoori ay ajar ku samaysteen beriga in dowladdu ka burburiso intaasaan cabasho ka nahay waxaan rabnaa inay joojiyaan waxaan rabnaa inay dhibka dhaca ka soo jawaabaan inay haddii kahdoon aheyd oo lagu ajaray inaan lagu ajarmin meeshaas dadka jooga waa shacab wax kaleeto oo ku hoos jira ma jiraan cabashadaasaan nahay odayaal dhaqan oo dadkooda iyo deegaankoodaba ay shisheeyaha duqeeyeen dowladda federaalkuna ku faantay oo shir jaraa'id ku qabsaday ayay ahaayeen kuwaasi
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيدا waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي